Adeegyada waxbarashada iyo caafimaadka ayaa ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee ay tahay in bulshadu si joogto ah u helaan. Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo waxaa ka socda mashaariic kala duwan oo lagu horumarinayo adeegyada bulshada ee lagama maarmaanka ah sida caafimaadka, waxbarashada, biyaha, dhismaha wadooyinka iyo kuwo kale. Gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Cumar Cabdulaahi Maxamed Faraweyne ayaa sheegay in muhiim ay tahay horumarinta adeegyada bulshada gaar ahaan dhinacyada caafimaadka iyo waxbarashada. Waxauna intaasi ku daray in dowladda hoose mar walba ay door ka qaadato kabidda mashaariicda horumarineed ee ka socda degmada Kismaayo.
Annaga dowlad hoose ahaan waxaan diyaar u nahay wax alla iyo wixii khidmadaha ku waajibtay inaanu bixinno maxaa yeelay haddaadan adigu wax la imaan cidna waxsi kaa siin mayso qaybtii hore oo oo u n d p waxbaanu ka samaynay weliba wax fiican baanu ka qayb qaadanay tanna hadda wasaaraddii maaliyadda hadda waa laga saaray marka dambe maryan ayaan la ilaawin agaasima halagu marka dambe ha lagu soo daro waxaa muhiima waxa dadka u qabanaya weliba qaybta waxbarashada oo culays badan saaran yahay dadkuna hadda dadkii waaweyna waaba sii dhamaadeene ama corona ha dilo ama ha duqoobeene dad badanoo yaryar baa soo kacaya marka haddaan dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka aan laga taageerin culays badan baa soo siyaadaya marka isku soo duub dowlad hoose ee kismaayo intaan xafiiska joogno waxaan uga shaqayn doonaa barnaamijkan si weyn oo mug leh waxaanu kaga qayb qaadan doonaa wixii loogu talagalay wax ka badan si aanu tartan u galno degmooyin kale oo soomaaliya oo mashruucan ugula jira number one aan noqono iskuulo badan baanu samayn doonaa agaasime wixii idinla jiraan oo maamul daadijintana waxaa rabaa inaad wareejisaan si bulshadii hoos loogu daadego oo baahiyihii hoose maxaa ahaydey loo dhammaystiro waad mahadsantihiin aada baan ugu faraxsannahay golihii xukuumadda raggii u sarreeyeen meesha inay fadhiyaan dowladda hoose ee degmada kismaayo ayaa sheegtay in mar walba ka miisaaniyadeed ay ku daraan mashaariicda ka socda jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo ee lagu horumarinayo adeegyada kala duwan ee bulshada waxbarashada iyo caafimaadkuna ay ugu muhiimsan yihiin